doorashadan oo socotay muddo laba maalmood ah islamarkaana ka dhacday gudaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa lagu dooranayay guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda munaasabad lagu shaacinayo guddoonka sare ee midowda ardayda jaamacadda balaasma ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka jaamacadda macalimiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn mahad jiino cali oo ka mid ah guddiga doorashada ayaa ka warbixiyey qaabka loo qabtay doorashadan waxaan ku qabanay doorasho cod iyo qof ah sidii uu sheegay maamulkii igu horeeyey laba dhagax haddii laysku dhufto midaa jabi doono guddoomiyaasha way mahadsan yihiin sidoo kaleenta oday codbixiyaasha iyaguna way mahadsan yihiin sida inoola dhowreen sharciga sida ay inoola ilaaliyeen sharciga u yaalla doorashada haddii aan u gudbo amniga sistemka xaqiiqdii amniga sistemka aad iyo aad uu adag yahay qof waliba wuxuu ku galayaa suulkiisa mana dhicin mana dhici kartaba qof laba qofood inay isku suul ahaadaan qof suulkiisa suuluusan ahayn inuu ku galo oo ku codeeyo ma aha mid dhici kara qof waliba suulkiisa markuu ku galo waxaa kasoo horbaxay ama kasoo boodaya neemkiisa kasoo qaad anigoo kale haddii aan ku galo suulkayga waxaa iga soo horbaxaya mahajinow cali kadib kadiba codka dhiiba kartaa dhanka kale cabdulaahi bashir diilne oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyadoona guddoomiyaha midowda ardayda balaasma loo doortay axmed salaad halka ku-xigeenka loo doortay mahad sheekh cismaan xilka guddoomiyaha waxaa u sharaxnaa axmed salaad cali cabdulle waxaa u sharaxnaa sulaymaan daa'uud sidaa halkaan a uga jeedaan wuxuu hadda soo bandhigay waa winarka guulaystaha uu soo bandhigaa qaybta hoose markaad tegtid ayuu wuxuu noo sheegaa siday u kala guulaysteen waxaa ugu horeeyo axmed salaad maxamuud axmed salaad maxamuud waxa uu helay lixdan cod kaasoo ka dhigan afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba ayuu ku guulaystay ardadii codadka bixisay oo ahaa boqol soddon iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba boqol ardada codaysay axmed salaad wuxuu ku guulaystay lixdan cod ayuu ku guulaystay taasoo u dhiganta afartan iyo saddex dhibic toban iyo toddoba boqolkiiba cali cabdulle waxa uu helay afartan iyo toddoba cod afartan iyo toddoba cod ayuu helay taasoo u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeetan iyo kow codadkii baxay ama ardadii codaysay waxaa kaloo ku xigay sulaymaan daa'uud waxa uu helay soddon iyo laba cod oo ah oo u dhiganta labaatan iyo saddex dhibic labo dhibic zero two cod ayuu helay ardadii codadka bixisay sidaa darteed guddoomiyaha ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar sanadkan waxaa ku guulaystay axmed salaad maxamuud oo helay lixdan cod xilka guddoomiye ku-xigeenka midowda ardada jaamacadda balaasma waxaa u sharaxnaa mahad sheekh xuseen cusmaan iyo xuseen ibraahim maxamuud oo u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka midowda ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar wuxuu helay lixdan iyo sagaal cod ayuu helay oo u dhiganta afartan iyo sagaal boqolkiiba halka mahad sheekh xuseen cusmaan uu helay toddobaatan cod oo u dhiganta konton boqolkiiba sidaa darteed guulaystaha guddoomiye ku-xigeenka midowda ardada jaamacadda balaasma xarunta jowhar waa mahad sheekh xuseen cusmaan oo ku guulaystay
qaar ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa xilka guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u diray guddoonka cusub ee midowda ardayda balaasma
runtii waxaanu sameynay kambeyn aad u wanaagsan balse sidii macalimiinta hore ugu dhawaajiyeen if two stones are crushed one stone is broken marka walaalahayga guulaystay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
tartamayaalka ama musharaxiinta anaga aan ka mid ahaa aadaan ugu bogaadinayaa midka guulaystay oo ku soo baxay anigana waxaynu nahala jirkiisa oo garabkiisa aynu taagannaha runtii waxaan u hambalyanayaa waa guddoomiyaha koowaad iyo guddoomiyaha labaad waxaan leeyahay waa kolete waxaa samayseen kambeyn oo juhdigiina ama dadaalkiina wuxuu ahaa inaad noqotaa maanta guddoomiyaha koowaad iyo kan labaadba waa axmed salaad iyo een, saaxiibkeyga maad waxaan ii leeyahay een, hambalyo Ee, aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno shaacinta ee, doorashadii guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka midooda ardayda jaamacadda balaasma xarunteeda johar anigoo ku hadlaya magaca macalimiinta waxaan leeyahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ee ku guuleystay doorashada hambalyo hambalyo guddoonka cusub ee midowda ardayda jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa ka shaqayn doona isku xirka ardayda wax ka barata jaamacadda